shirkan jaraa-id ee maanta bahda saxaafadda gobolka nugaal uu magaalada garowe ugu qabtay madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole wuxuu kaga waramay qodobo dhowr ah oo ku saabsan marxaladda iyo siyaasadda kala guurka ee xilligan ka jirta gudaha soomaaliya madaxweynihii hore ee puntland wuxuu soo hadal qaaday waxa ay la tahay aragtidiisa siyaaseed uu ka qabo heshiiskii wadaxaajoodka ahaa ee magaalada garowe ay ku kala siixdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland waxaana uu ku tilmaamay in heshiiskaasi qaadashada puntland nidaamka afar dhibic shan uu yahay mid xilligaanaan loo baahnayn
xalay magaalada garoowe oo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo madaxweynihii puntland iyo qeyb beesha caalamka ka mid ah wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay iyo guddoomiyaha golaha wasiirada igad safiirka wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo iyo iyo e u dowladaha yurub oo midoobay safiirkoodii iyo xafiisyada igada secretariga caamka ah ku jiro ay joogeen xalay halkaas in lagu saxeexay in dowladda puntland ay aqbashay in ay qaadato nidaamkii faasidka ahaa ummadda kala qaybiyey oo qabaayil u kala tuuray oo magaceedu xumeeyey oo ilaa muddo lagu soo dhaqmayo oo lagu khasaaray oo puntland keliya awal ay diidanayd oo ummadda soomaaliyeed inteeda kale ay puntland ka dhursugaysay in halkaa lagu saxiixo inaan maanta ummadda soomaaliyeed u sheego inaan aada uga xumahay sidaan uga soo horkajeedin oo ila uga soo horkajeedo laakiin aanan cod ku lahayn oo waxba ka qaban kabin aada baan uga xumaa ugu dambayntii madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole wuxuu sheegay inuu yahay murashax u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sanadka waxaana uu sheegay in haddii uu xilkaas ku guuleysto tallaabada ugu horreysa uu qaadi doono ay tahay hirgelinta nidaamka federaalisamka soomaaliya waxaan go-aansaday inaan maanta inii sheego aada baahisaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna u sheegayaa meel kasta ha joogtee waxaa keliya aan kaga dabategi karaa arrintaas inay tahay intaan noola inaanan ka harin in aan si kastaba ha ku yimaadeen dadka lasoo xuli doono nidaamkaan hadda xali la go-aansaday ugu dambayntiisii ku imaanaya inaan nahay murashax u taagan madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee labada kun iyo lix iyo tobanka inaan ahay taasaan isleey waxbaad kaga qaban karaysa haddii ilaahay idmo oo aan ku guulaysto ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anugu hadda maanta brogramkii halka ka akhriya maayo laakiin waxaan u sheegayaa inaan si daacada ugu shaqayn doono nidaamka federaalka hirgelin doono haddii ilaahay noo ila qabto raggeedana aan u xulan karayo aan nabadii sidii loogu heshiin lahaa loo soo dabaali lahaa dalka soomaaliyeedna aan ka shaqayn doono sidaan puntlandba uga shaqeeyay markaan joogay cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ee maanta ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya sanadka wuxuu ka mid noqonaya xubno siyaasiyiin soomaaliyeed oo gudaha dalka iyo dibaddiisa uga dhawaaqayay inay yihiin murashaxiin u taagan qabashada jagada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya cumar maxamed soomane idaacadda kulmiye garowe